bismillaahi raxmaan raxiim duul wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsa fm kusoo dhowaada warka duhur qodobbada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada
shacabka muqdisho oo siyaabooyin kale ka disan uga aragti dhiibtay doorashada golayaasha deegaanka ama deegaanada maamulka puntland
shacabka degan degmada xaafuun oo dalsan t v uga soo waramay doorashada qof iyo cod ee golayaasha deegaanka degmooyinka puntland
wariyaha dalsan t v ee boosaaso oo la hadlay qaar ka mid ah dadka sababka dhaadheer ugu jira codbixinta doorashada golayaasha deegaanka ee maamulka puntland
deeqbixiyayaasha caalamka oo lacaga malaayiin dollara ugu yaboohay waddamo ay soomaaliya ku jirto
daadad ku rogmaday beledweyne oo noqotay daadadka ku rogmaday beledweyne oo noqotay dii ugu weyneed ku dhowaad soddon sano iyo qoysas ku qasbanaaday inay guryahooda ka barakacaan
aqhbaaraadka dibadda warkeenaaad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonay
maraykanka oo liiska madoob ku daray dad ay ku jiraan soomaali iyo ajaanib iyo sidoo kale al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha afraad sanada labada kun labaatan iyo saddex
aynu ku bilownayay dhegeystayaal ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu shir guddoomiyey ra-isul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-isul wasaaraha saalax axmed jaamac ayaa looga hadlay warbixino la xiriira fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey gobolka hiiraan diyaargarowga imtixaanka qaranka ee dugsiyada dugsiga sare iyo dhaqangelinta nidaamka bajaajka caasimada ka howlgala wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa golaha warbixin ka siiyey amniga guud iyo xasilinta dalka gaar ahaan dagaalka lagula jiro al-shabaab ee ka soconaya qaar ka mid ah gobolada dalka golaha ayaa bogaadiyey guulaha ay ciidamadu ay ka gaareen dagaalka looga sifeynayo dalka al-shabaab iyo hirgelinta qaraarkii golaha wasiirada ee nidaaminta bajaajta caasimada oo dhaqan gale maanta oo khamiis ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib heshiisiinta ayaa golaha wasiirada usoo bandhigtay warbixin la xiriirta fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey gobolka hiiraan taasoo saameyn xoogan ay ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ku nool deegaanada uu webigu webigu uu fatahaadda ka sameeyey sidoo kale golaha wasiirada ayaa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare waxay ka dhageysteen warbixin ku aadan u diyaargarowga imtixaanka qaran ee dugsiga sare gaar ahaan fasalka afaraad ee sana dugsiyeedka
shacabka muqdisho ayaa siyaabooyin kala duwan waxay uga aragti dhiibteen doorashada golayaasha deegaanka ee puntland juulo shaakir ayaa warbixinta warka inoo siyaanba qaadaya
deni wuxuu dadka ku cabiruna waxaan maaragtay aan munaasib ahayn isagiiyoon raalli ka ahayn dowladnimadii iyo qarannimadii iyo sharafkii iyo karaamadii aan raalli ka ahayn ayuu dadka guryaha u gargaraacaa uu leeyahay soobaxa shacbiga furin waxaan u dirayaa fartaada codka aad ku dhiibato ayay ku xidhan tahay shacbiga doorashadooda doorashada maanta ka socota maamulka puntland aad iyo aad ayaanu soo dhowaynaynaa
shacabka puntland maanta waxay u tahay maalin doorasho doorashada golayaasha deegaanka ee puntland ayaana ka bilaabatay deegaano dhowra oo ka tirsan puntland doorashadan ayaa ah mid qof iyo cod ah aadna u xamaasad badan dadka shacabka ah ayaana codaynaya safaf dhaadheer ayaana ku jiraan dadku si ay u codeeyaan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada golaha deegaanka ee puntland ee maanta bilaabatay dadka shacabka ah ayaan aragtidooda wax ka weydiinay qaarkood oo hadlayana waxay yidhaahdeen الحمد لله رب العالمين دورشدا بودلان ودورشة رنتي ديمقراطية دورسالسة ودورشة رنتي هميلة فوق يهيكس فوق أولى أمة الصوماليات ودورشة رنتي شعبي بودلان مستقبل فوق ففالة فوق ولا ودورشة رنتي الله مستعان هاي سفون أنا صادقا إنه مشارح دني صبحه دني وهو قام يسوبا ومستقبل كا دورشوين كا iyo iyo iyo iyo iyo himilooyinka puntland waa wasiirkii qorsheynta hore ee soomaaliya waa ninkii dejiyey national diplomat balaanka waddanka soomaaliya waana ninka maanta puntland halkaa gaadhsiiyey laamiyada caafimaadka horumarka dekedaha waa ninka halkaa gaadhsiiyey waxaa leeyahay shacbiga puntland qabyaaladda iska daaya horumarka ka shaqeeya midnimada iyo wanaaggiinna ka shaqeeya waxa weeyaan allahu mustacaan yasifuun danayna codka siiya baan leeyahay horta doorasho waa midda loo baahan yahay laakiin doorashada la rabaa waa tee waaye waa midda la isku raacsan yahay oo dadka iyo dalka iyo iyo ay raalli ay ka yihiin deni waxuu dadka ku ku cabbirinaa waxaan maaragtay aan munaasib ahayn asagiiyoon raalli ka ahayn dawladnimadii iyo qarannimadii iyo sharafkii iyo karaamadii aan raalli ka ahayn ayuu dadka guryaha u gargaraacaa uu leeyahay soo baxa waxaasuna wax dawladnimo iyo lagu gaara midna maaha waxaan kula talinaa dadka reer puntland waxgaradkooda dhismadooda madaxdii dalka soo mada sida cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole in waxyaabaha wax u keenaaya dalka iyo dadka ayagaa madaxa inay ka hor tagaan ka danqadaan deni hadda saan arkayno waxuuba xiriirla leeyahaan u malaynaa ninkii dalkan laga cayrshayo oo doorasho diidka ahayo maxamed cabdullaahi farmaajo oo u hambaliyaan arkaayo marka inuu sadda kayr soo wadin meel kaasu soo galan hadda awalan kayrna lagu arkayn marka anigu waxaan kula talinaa doorashada tii ilaahay horta kayr ka dhiga allah ka dhigo doorashada maanta ka socota maamulka puntland aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa maxaa yeelay waddanka muddo waxaa ka maqnayd doorasho qof iyo codah sidaa darteed waa tallaabo maanta horumar la gaadhay oo puntland ay gaadhay ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay gaadhayso maxaa yeelay soddon sano ayaa laga la'yahay qof iyo cod madaxweyne kasta oo yimaadaana wuxuu yidhaha doorashaan samaynaya qof iyo codah uumana suurto gasho sidaa darteed caalamkii baa inagu wareeray soomaalidii baa wareertay waxgaradkii baa wareeray bal ma run jahadii qof iyo cod ha loo dareero sidaa darteed waan soo dhowaynaynaa geesinimada ay puntland iyo madaxweyne deni oo arrintaa ka qaaday waan soo dhowaynaynaa horta doorashada puntland waan soo dhowaynayaa laakiin niyow waxyaaba badan baa ka khaldan doorashada puntland oo ay ka mid tahay iyadoo dagaallo fara badan oo garoowa ka dhacay iyadoo la sheegayo markaa doorashada waxyaabo badan baa ka khaldan laftirkeeda aftuu budanay ku wada markaa doorashadan doorasho saxa maaha bay la tahay reer puntland dub ha wada tashadaan dubna ha isugu noqdaan doorashadaas waxyaabo badan baa ka khaldan inay denay u afduuban tahay baa la yarmoodaa
kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho oo ka aragti dhiibanayay doorashada codbixin golayaasha deegaanka ee qofka ee codka ah oo maanta ka bilaabatay deegaanada maamulka puntland dhinaca kalena shacabka degan degmada caafuun ayaa dalsan d v waxa ay uga warameen doorashada qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka ee degmooyinka maamulkaasi sharmaarka cabdulaahi ayaa warkan soo diray
baseejo oo ay halkan ka mid tahay ayaa saaka laga codaynaya magaalada caafuun ee gobolka bari waxaana loo kala codaynayaa toddoba urusaasadeed oo ku tartamaya golaha deegaanka degmadaasi guud ahaan doorashada ayaa saaka waxay ka qabsoomaysaa toddoba gobol waxaana dadku ay sidan u safan yihiin oo seejooyinka u hortaagan yihiin soddon iyo afar degmo oo ka mid ah puntland
maanta waxay noo tahay maalin weyn maasha allah waxaan jiray afar sano iyo laba sano doorasho xor iyo xalaal ah maanta ka hor uma arkin maasha allah weeye taasna ilaah baa mahadle waxa ugu mahadnaqanaynaa siciid cabdulaahi deni oo hawshaas muddo wadanku dhabar adeegayay insha allah ilaahay idankiis ayuusu maanta in hawshaas la dhammeeyo maantana waa ku aad baan ugu faraxsanahay xulfni baanu hellay kaarkayga waan soo codeeyey maasha allah aad baan ugu faraxsanaa
maasha allah aad baan ugu faraxsannahay maanta oo khamiis ah noo furantay codayntii maasha allah waana ku faraxsannahay dowladda dadaalka ay noo soo gashay inay noo keentay sanaan diiqadii aan ka codayn lahayn codayntiina waa maasha allah waan soo codeeyey hadda dee waxaan leenahay insha allah dadaalka aad aad gashay ilaahay macnaha kugu garab galo dowladda maasha allah waxaa leeyahay waxaa weye aragtideedu waa waa farxad waa ku farxay aad iyo aad maasha allah farxad wanaagsan bay ila tahay insha allah magarad marka cabdulaahi dalsan t v magaalada xaafuun
wariyaha dalsan t v ee boosaaso oo la hadlay qaar ka mid a dadka safafka ugu jira codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada boosaaso
si toosa dadweynaha ku dhaqan degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ugu dareeray goobaha codbixinta iyadoo ay tahay maanta shan iyo labaatanka mey islamarkaana loo asteeyey inay qabsanto doorashada golaha deegaanka degmooyinka puntland haddaba dadweynaha ayaa goor hore soo gaaray islamarkaana safaf dhaardheer ugu jira si ay codkooda u dhiibtaan haatan waxaan ku suganahay mid ka mida seejooyinka ay dadweynuhu u yimaadeen inay codkooda ka dhiibtaan sida ka muuqataa bulshadu waxa ay u diyaarsan yihiin codkooda ay dhiibtaan sidoo kaleeto halkan waxaa ka muuqda dadweyne aad u tiro badan islamarkaana safaf dhaardheer ugu jira sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen sidoo kalena dadku sidan ayay safafka ugu jiri doonaan ilaa ay ka dhammaato codbixintu goobo kale oo sidan ay dadweynuhu uga codaynayaan ayaan booqan doonaa ee daawada nagala soco telefishinka dalsan ilaahi rabbilcaalamiin maasha allah maasha allah shucuurtayda haddaan idinka warramo aad baan u faraxsanahay waan sugayey tan oo kale qof iyo cod iyo cadaalad aad baan maxaan kudhaha ugu faraxsanahay safka aan jooga oo qorraxdaana waa ku qanacsanahay waxaanana codaynayaa xisbiga talada haya kaah insha allah biidmillaahi kariim sidaasaan ku rajo weynahay aad baan idiin salaamayaa dhammaantii soo dhowaada ugu faraxsanahay maanta inaan codeeyo codkayga dhibto oon qofka anigu aan rabo aan doorto waa markii ugu horraysay in la weyddiiyo waxaan rabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qofkaan rabo maanta inaan doorto qof kastoo ila mudan maanta waa faraxsan yahay maxaa yeelay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer puntland aad iyo aad bay ugu oomanaayeen doorashada waxaana caddaynaya say safafka ugu jiraan iyagoo ay cadceed kulul ay jidho weliba ay tahay meesha ugu kulul gobollada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ugu faraxsanayn waxaa caddaynaysaa cadceedda aan u taagannahay inaan codkayaga dhiibanno qof walba maanta halka wuxuu taagan yahay qofku jecel inuu dhiibto qofku ma eedayn doono ma odhan doono waxbaa la musuqmaasuqay ma odhan doono dowladda iyadu waa xun tahay qof walba wuxuu ersan doonaa codkiisa u ersan doonaa insha allah
waan ku faraxsannahay inkastoo aan boonse joogno oo qoraxya kuleel haddana waa u dulqaadayna waxa halkaa u taagan waxa weye inaan codkeeda ku ciilbaxno insha codkayga inaan ku ciilbaxno oo anigu qofkii aan rabno inaan doonano ama aan siino codkayaga aad bay u mahadsanta dowladda puntland sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa una hambalyaynayaa dhammaan shacab weynaha puntland meel kaysta joogaan waxaan leeyahay nabad ku codeeya iyo farxaad waa mahadsantiin baryado maanta halkan waxaa u taaganahay inaan codkayga dhiibto saajadaan taaganahayna waa saajada bidham cadceeddaas aad arkaysaan baa waxaa u taagannahay inaan codkayga aan maanta aan dhiibto insha allah ilaahay diinaada waxaan ahay xildhibaan u tartamaya golaha deegaanka degmada boosaaso sida aragtaanna wakhtigaas cadceeddaas kulul baan waxaa u taagannahay inaan maanta codkayga dhiibanno aad baan ugu faraxsannahay in codkayga aan dhiibanno waana waxaan rajaynaynay muddo aad u dheer haddii maanta ay dhacdana ilaahay ayaa mahadda iska leh qof kastoo muwaadana waxaan ku dhiirigelinayaa inuu codkiisa dhiibto meel kasta uu joogo puntland ka joogo insha allah waxaan rajaynaynaa markii ay puntland aan doorashooyinka noocaas ilaah inoogu qabadsiiyo in annaguna soomaaliya oo dhan insha allah ilaah idinka ka dhacdo aad baa umahadsanteen walaal
dhinaca kalena daadadka ku rogmaday beledweyne ayaa noqday hiddii ugu weyneed ku dhowaad soddon sano sidoo kale qoysas ayaa ku qasbanaaday inay guryahooda ay ka barakacaan cabdimajiid awees ayaa warbixintan noo soo diray
sagaalkii bisha mey waxaa soo ilaatay rajo iyo ififaalo wanaagsan oo ay lahaayeen shacabka ku nool magaalada beledweyne kadib markii uu karkarada jabsaday webiga shabeelle wax ka yar afar iyo labaatan saacna uu ku barakeeyey dad gaaraya laba boqol oo kun oo qoys oo ku noolaa magaalada saddex xilli roobaad kadib ayay noqotay fatahaddii dhacday iyadoona awoodda biyaha webiga shabeelle lagu xakamay waayey biyo xireennadii la sameeyey ma jirin diyaargarow bulsho oo ku aadan in sanadkan fatahaad ay dhici karto waxaana dadkii barakaci jiray ay maanka ku hayeen wixii dhacay saddexdii sane ee lasoo dhaafay oo ahayd barakac la'aan iyo in fatahaad uusan samayn webiga shabeelle sanadii kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii kadib in biyahan ay yihiin kuwii ugu xooganaa ayay qabaan waayo joogga magaalada biyahan ay mashaaqeeyeen waxaan dhex joognaa waa biyo waa u jeediin waa u jeediin ummaddii inay guryihii dhammaan laga rabaan ilaahow laga badbaadi waxaanoo kalena waaga ma dhicin siyaasiya anigoo eh aan arka haddan ka hor mid ka dambaysa oo la arkay male midaan waa mid xaalka ilaahay ogyahay oo hadaada kuuranaha weli la arag waay inta nool la arkaa waa yar yahay meel berg berga berg berka meeli haysan male ummaddu waa ku xayiran tahay xaalka ilaahay og hadaada kuuran yahay wixii hadda islaam u gargaari kara ha u gargaaraana wixii kale inta hadaada kuuran allahu taam yeelo halkan waa buundada noorxawaad ee magaalada beledweyne waana marika keliya ay isticmaalaan dadka u kala gooshaya magaalada iyo deegaanka eel jaalle oo ah halka badi ay u barakaceen dadkii ka barakacay magaalada dadka dhibaato badan ayay ku qabaan marinkeeda waxaana ay xariis ugu jiraan in noloshooda ay ku waayaan abuukar faarax muuse xaaji waa horjoogaha koox ku kooban toddobeeye qof oo ku sugan buundada nuurxawaad ee ku taalla xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne abuukar iyo kooxdiisa ayaa haweenka carruurta adeegyada ay wataan dadka xoolaha ta iyo wax waliba oo lamid ah ay marsiiyaan biyahan xoogan ee buuddada xilligan ku dalboodayo abuukar faarax muuse oo aan kula kulannay afaafka hore ee waddada halista badan ha inoogu sheekeeyo sida iyaga oo aan istimcalinin gaadiid doon ama agab kale ay dadka u marsiiyaan biyahan awoodda badan saaxib biyahan faraha badan aa arkaysid dad galleeya isku socdo oo qaarna inta jiro qaarna dhinacan kale oo jira ceel jaalle ma fahamtay oona wala waxba haysan oo hantidoodii iyo waxoodii dhammaay qaadeen biyaha aayadii waalidkoodna kala dhumeen marka halkaan la yimaadaanna ma mari karaan meeshaan waa in aad ku marisid xoog iyo khibrad iyo lafahaago dabaal yaqaano hase ahaatee hal qof keliyii ma marin karo waa inaan iskaashanno lix qof todoba qof camal sida dumarkaa u dhib badan ragga waaba macnihii sida qaylow leeyahay ma fahantaado dumarka adigu kugu dhigaaba kujiya meesha wax badbaadi leeda adaaba naftaada qalqaylo ay gelaysaa mar baa arkaysaa adiga inta aad isla socoteenba inaa isdaba jiitintiin aa dhinaca kale webigaa u baxdin balse waa ka soo noqonaysaan ilaahay ma fahantii si kastaba afartan iyo siddeedii saac ee lasoo dhaafay waxaa hoosdhac laga dareemayay webiga shabeelle oo inta badan ku fatahay xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdimajiid aways tiifiga dalsan beledweyne
waa mahadsanyahay wariyeena cabdimajiid welina waxaad dhagaysanaysaan warka duureeryado dalsan iminkana akhbaaraadka dibadda
maraykanka ayaa liiska madow ku daray xubno ka tirsan al-shabaab iyo shakhsiyaad kale oo xiriir la leh dowladda maraykanka ayaa liiska madow waxay ku dartay xubno kale oo ka mid ah al-shabaab iyo shakhsiyaad xiriir la leh kooxda al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kaashaandhiga ee maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha xubnaha liiska madow lagu daray ay ka mid yihiin maxamed sidow oo maraykanku uu sheegeen in uu yahay amiir dhinaca maaliyadda ah oo ka tirsan ciidanka jabhadda ee al-shabaab caliyare oo la sheegay inuu yahay amiir kale oo dhinaca maaliyadda ah ama maaliyadda u qaabilsan inuu canshuuraha al-shabaab ee uga ururiyo deegaanka beledul amiin ee gobolka shabeellada hoose maxamed daawuud kaabane oo isna la sheegay inuu al-shabaab mas-uul uga yahay howlaha canshuuraha ee degmada walaweyn waxaa kale oo xubnaha maraykanku uu sheegay inay liiska madow ay ku jiraan qeyb ka ah islamarkaana lagu daray liiska madow ku jira suleymaan cabdi daa-uud oo ah amiirka maaliyadda iyo amiirka deegaanka beledul amiin iyo kormeerka maxkamadda al-shabaab ee ganaax ururiska maxamed cumar maxamed ayaa isna la sheegay inuu yahay gudoomiyaha al-shabaab ee diinsoor waxaana lagu eedeeyey inuu mas-uul ka yahay weeraro lagu qaaday rayidka sidoo kale waxay dowladda maraykanku maanta ay sheegtay in liiska ay ku dartay xubno kale oo ka mid ah al-shabaab iyo hay-ado ee lagu eedeeyey inay ku xiran yihiin al-shabaab dadka la bartilmaameedsaday waxaa ku jira shan iyo toban qof oo la sheegay inay fududeeyaan maaliyadda ee al-shabaab afar ganacsatada dhuxusha sharci darada ah iyo todoba hay-adood oo ku xiran al-shabaab xubnaha xubnahaas kale kalena waxaa ku jira xasan abshir xurow xurow oo maraykanku sheegay inuu hogaamiye kooxda al-shabaab ah oo lacagta ugu uruursay rayidka kismaayo gudana dhegeystayaal warkii duhur oo aad kala socoteen raadiya dalsane muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel